munaasabadan oo yahay tii daafurka dhaqaale aruurinta horumarka degmada xudura iyo weliba sidoo kale ha ku qeyb galay qeybo shalduwan ah odayaalka dhaqanka dhalinyarada bilaanta iyo ganacsatada deegaanka iyo maamulka gudoomiyaha degmada xudur oo ku hadalay munaasabada ayaa guddiga ku wareejaya beesa diirasa labaatan kun oo doolara iyo ansaxiyeena golaha deegaanka oo bilaabeena qaraanka bulshada lagu aruuriyi doona oo la kafadaya in laka dhisa wadooyin laami oo dhexmaraasa bartamaha magaalada xudura waxaana ku mid ee mas-uuliyiintii ku qeybgaliya ku hadleen munaasabada daafurka dhaqaale aruurinta horumarka degmada xudur oo ka furmaya
wadaygeyba ka faraxsanaa inay geelka xugun oo iska tallatu mala ahaay ana tashi gaama xuduur qaado magaalada xuduur oo mayla ahaay magaalo hagaariye taariikh dheer leh waa magaaladan ka daladi biyojoolaayahabi ana waa ka daladi unugoola walba ayageysin kama baneeyay oo naftay naftiiba kama baneeyay sida wanaagsan oo horumarkana isku dhuururada meesha ku dhurmaleedaay iyo angoor shaqeeyanaya ina isku dhuurdur taas bayna ahaana kuma banaysan lahaa
Thank you.
gudoomiyaha gobolka bokola maxamed cabdi toola iyo gudoomiyaha degmada xudura ahna doqa magaalada cumar cabdulaahi maxmuuda ayaa ka baaqeen bulshada dowlada soomaaliyeed iyo dowlad goboleedka koonfur galbeeda iyo ku qeyb qaadana qaraan aruuriinta oo lanka talagelay in lagu hormariyo kaabayaasha dhaqaalaha
abtagaagiin halkashaagaamiin waa ka qabri guddiga degmada iyadaa maasimi lankibaadkiin dalaaw maasimi lankibaadkiinka darada qabaahay madan mayl araay sawbka jartaay degmada beesa lagaasa waayaan anta jeey hatana mayl araana hamiin wal beesa halnoo jiraan anta kubad antaan hatawi shalnay geerad dadkoo dhiban ayaa tuman kun dhiibay raashina hatana labaatan kun muslimiintuna intaa wasanidooda degmaha ahaatay suudirib aran waan dadkii lahaya lacadaa loo waasana marka namayaw faanol faraka mun qonna bees hata la sheegay korkiina ka jar darbarna beesi biyaata darbara la diidoon laakiin may fagay isinkuadsidey guddiga halishabay